and the winner Ali Mohammed. 13 years.
xafaladani lagu abaalmarinayay ka qaybgalayaashii islamarkaana ku guulaystay tartanka dabaasha ee badda magaaladani mombaasa ayaa waxaa lagu qabtay xaafadda owlton ee magaaladani mombaasa waxaana munaasabadani goobjoog ka ahaa xildhibaanka laga soo doorto degmada mvita mudane maxamed suudi majeele iyo weliba sidoo kale xildhibaanka golaha deegaanka ee deegaanka owlton cabdiraxmaan xuseen cabdiqaadir aansi fresh iyo wasiirka dalxiiska ee ganacsiga ismaamul goboleedka mombaasa fawsi rashiide tartankan dabaasha oo si rasmiya u furay barasaabka mombaasa cabdisaman shariif naasir ayaa waxaa guddigii soo qaban qaabiyey ay sheegeen inay ka qayb qaateen ku dhowaad dad ay tiradoodu ay gaarayso in ka badan laba boqol oo qofa dadka guulaystay tartanka dabaasha ayaa waxaa ka mid ahaa nuur garweyne oo isagu markaasi ka qayb qaatay laba qaybood oo ka mid ah tartanka dabaasha isagoona halkani ka mid ahaa dadka kaalimaha ugu horey ka galay tartankani waxauna waraysi gaara uu ka siiyey tartanka warbaahinta istaa magacay waxaa la yidhaahdaa nuur garweyne waxaan ku noolahay magaalada mombaasa waxaan ka tirsanahay swimar swimaryaasha oo mombaasa oo khibradda wax u leh dabaasha marka waxaan ka qayb galay tartan dabaal waxaa jiray laba event eventii koowaad waxay aheeday long distance waxaa la soconaya waxaa la dabaashanayaa shan kilomitar oo non stop eh ma joojinaysto haddaad istaagtid waa lagaa waa lagaa bixinaa marka kan shan kilomitarka waan dabaashtay waa isku dayey ilaa waxaan geeyey boos kilomitar laakiin waa laga waa laga reeyey marka eventiga labaad oo magaciisii oo eventii labaadaan galay oo opensie doon baa lagu qaadaya badda dhinac kale lagu geenaa meesha lagagasoo lagu tuura markaas meesha dabaal ka soo bilaabaysaa marka dabaal kasoo bilaa ilaa xeebta imaanaysa ma fahamteen ilaa xeebta imaanay marka midaasa ayaan ku guulaystay maasha allah number one ayaan galay marka waxaan leeyahay walaalahii soomaaliya mombaasa ku nool kuwa aan dabaasha aqoonin kuwa dabaashaan aqoonin in aan ii soo raacaan aan dabaal baro free free swimming lesson aan bixiyaa waa mahadsantiin maro badnaa liga reeyey maro badnaa liga ciyaaro badnaa ka qayb galay waa liga reeyey waa liga reeyey waa liga reeyey waan dadaalay waan dadaalay waan dadaalay hadda waan guulaystay alxamdulilah
The second runners up in this category.
si kor loogu qaado dabaasha ayaa xildhibaanka golaha deegaanka ee owlton cabdiraxmaan xuseen waxauu ka codsaday xildhibaanka degmada mvita maxamed suudi majeele in xaafadda owlton ee magaalada nombaasa laga hirgeliyo barkadaha dabaasha si loo helo dhalinyaro fara badan oo dabaasha ku xeel dheer naona Tononoka wako na Bomani, naona Majengo wako na Mvita, sisi Old Town pia tunataka swimming pool yetu, au sio? Tunataka swimming pool, sio? Haya, asanteni. Na pia naona CDF alhamdulillah imepitishwa, twaomba basari shule zafunguliwa Januari, wazazi wako hapa Old Town, tuangalie na jicho la huruma, si ndio? Ah, Pia ningependa kupongeza waliohudhuria wote, all the winners, all of you are winners. It has not been an easy task. Na wa celebrate nyinyi wote. Ah, kusema ukweli it's more than a swimming event.
xilligan oo iskuulladu ay u xiran yihiin ayaa waxaa fursad u helay ka qayb qaadashada barnaamijkan dad aad u fara badan oo ay ka mid yihiin arday iskuullada wax ka barta waxaana lagu baaqay in la joogteeyo tartankani dabaasha oo ka sokow ciyaar ahaan faa'iido caafimaad u leh dadka ka qaybgelaya maxamed cabdi bowtaan warbaahinta ista deegaanka owlton magaalada mombaasa